shirkadda warbaahinta idaaga news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
waxaa loo gubay gawaarida baawur kamida ayaa rogmaday shalay markii saacaddu hela kow iyo toban saac galabnimo baawur baa halay loo dalbay waa magaalada buureed uga soo tegay gaariga rarana wuxuu ku socday magaalada buureed baabuurkii gadoomay waxaa loo soo diray baabuur raran oo furahoo lagu toosinayo rimoorka saakay saacaddu markay aheeday saddex saac subaxnimo ayaa waxaa u yimiday baabuurkii ayagoo kaawo suraya ee ku jiidaya ayaa waxaa soo dul istaagay baabuur ah hoomey baabuurta loo yaqaano baabuurkaas markuu soo wadada soo galay oo baabuurta garabkeeda markuu marayo war maxaa idinku dhacay yidhi waxay yidhahdeen rimoorkan baa xaala naga rogmadoon meesha ku toosanana walaaba bal kaaweynkan hadda wax lagu jiidayo ka durug markii sidaa ay labadaa hadal ay isdhaafsadeen ayaa waxaa loo jeeday baabuur kaarayaala oo amison ay leedahay oo buundada buureed soo dhaafay buundada iyo baabuurka meeshuu ku rogmadana waxaa u dhaxeeya shan boqoloo mitir camala udhexaysa waa godadka ku yaala buundada buureed markii laga bixi tago iyadoo lagu sii jeedo dhinaca baydhabo sidaas awgeed waxaa dhacday hoomeydii way dhaqaaqday mar allaala markay baabuurtii amison oo kaarayaah kaarihii ugu horreeyey ay ku sii dhowdahay ayay muxuu ahayto qarax samaysay asagii kaarihiina wuxuu ku soo jawaabay madaafiic laba baaloota ah waxay ku dhaceen rimoorkii rogmaday iyo baabuurkii jiidaayey baabuurka rimoorka rogmaday baabuurkii soo toosinayo kaawada lagu waday ku dhaceen sidaasay ku gubteen labadi isjiid oo kurmoorada ahaay oo meeshaas muxuu wata iska caawihaya sida midka kadoon midka kaleetada u bixiyo sidaasaa wuxu dhaceen labada gaari ee isjiidka ah maadaa wada lahaa mise mid kamid aa le anugu waxaan lahay mid kamida midka kalena waxaa lahaa yuusuf xuseen yuusuf xuseen waxaa lahaa yuusuf xuseen ow maxamuud baa lahaa waa gartay xaggee u socdeen marka gaadiidku gaadiidku wuxuu kusii jeeday degmada meesha la yidhaahdo burakaba
haye marka wax khasaaro nafeedihi ma ka dhaceen meesha
maya maya xamaaligii oo baawarka kala rogayey iyo darawaleentii markii baawarka qaraxa uu dhacay ayay ka wada carareen baabuurkii qaraxay markuu dhacayna madfici lasoo riday koow wuxuu ku dhacay baabuurka rimoorka rogmaday iyo midka faaruq ahay
haye kadib waxaad ii sheegtay in qaab kale wax loo gubay qaabka wax loo gubo kale muxuu yahay haa nimanku waxay dileen dad meelaha iska luglugday kuwa maxato beeraleeyahoo beerta shimbir ka cishanayay waxay kaloo sagaal saac iyo bar gubeen baabuurkii kaleetood oo furkahayoo raray ay waxay ku biifbiifeen shidaal shidaal iyo waxsaasa saasay ku gubeen kow iyo toban saac na waa ka tegeen haye marka wax idinka ahoo ku haray meeshii ama gaadiidkii wixii ka cayntay la joogaa ma jireen mise waa isaga tagteen waa ka hayaanay hadda saacadda la taagan yahay way way gubanayaan saacaddan la taagan yahay debku marna waa xoogaysana marna waa yaraanaya sababtoo waxawa raashinkii baa saaran kurumoorkaana raashinkii baa saaran kan lagu kaleetadoo jiidayo toosinayana raashin baa saaraa baabuurkaaga gubtay marka noociis marka aad qiimayso baabuurka aniga kaygaoo gubtay waa baabuurta kenyaatigao kenyatiga la yidhahdoo dhebelada arimooradoodu uultimahaoo ifakaha la yidhaha wey waxaa la gadaa konton iyo shan kun oo dollar la gadaa oo adiga kugu fadhiyaa hay haye marka wax hadda xiriir ah oo aada la samaysay ciidamada amisom saraakiishooda ee deegaankaas ama xaruntooda muqdisho ma jiraan maya maya sababtoo ah baabuurka markuu gubanaya haddii ay noo ogolaan lahayn inaan dansanaba annagaaba dansan kara bakee wara biyo ku jiraan baa jididka dhinacaha kaga iilay biyihii inaan u doonano baawurta damanana way noo diideen mid walba markuu ku qof walba markay kusoo dhawaatana waxay kusoo ridayeen xabad ay kusoo ridayeen sidaasaan balafahaynu uga cararay barkaana saasaan uga tagnay dad maqani ma jiraa marka oo raggii gaadiidka waday ka mid a ha waxaa maqan wiilasha kalishbooyada mid kamid ah oo maaragtay kuwa saqayaha la yidhaahdo baabuurta tirtira ah see u maqan yahay ma dhintay ma dhaawacan yahay ma la qabsaday see u maqan yahay markii annaga noogu dambaysay caag labaatan laahoo saliid ku jirto uu soo qabanayay laamiga isagoo la goynayo oo meeshii rarka la xamaargu dejinayay lagu risaynayay oo marayaa noogu dambaysa aragtidiisa rar la dejiyey oo ka cayntay maa jira dabka maya maya maya maya hadda hadda waxa wax gubaya ilaa saacadda la taagan yahay oo hadda darawalintii baanu darawalkii baanu kula hadashiinaynaa waxaan hadda gubanayaa waaba raashinkii sagxadda sarray oo isugu jira bur bariis baasto oomo shambo joodari saliid sidaasoo kurumoorkiiyo waxuu siday kun iyo boqol kiish
waad mahadsan tahay xasan maxamuud macow oo ah milkiilaha mid ka mid a baabuurtii kurimoorada ahaa ee maanta ku gubtay deegaan u dhow burak dhinaca kale waxaa isagana aan waraysanay milkiilihii labadaas gaari hantida saaran iska lahaa oo lagu magacaabo axmed xaaji ibraahim saldo oo ah nin ganacsadaa axmed xaaji ibraahim sidee wax u dhaceen balqaabka gaadiidkan loo gubay iyo hantida waxaad ka ogtahay adigu dhankaaga
ha baabuurka namada baabur elektrega ninga horanayaan xamaran haqrori marka namada baabur badeecada saaran halkii baabur badeecadiis meelba kii saabnay soddon iyo afar kun iyo sideed boqol doolar anagati baabuurka kiradasan kajana kirada baabuurka lama kun iyo toba boqol haysi lama kun horumaris e jidmara mara hadaadeen xamara hadaadeen xamar baa kasi lama kun doolar oo jidmar eh baabur halkii baabur
haye waa dhowr iyo soddon kun oo dollar ayaa saarnayd midkiiba
ha soddon afar kun iyo sideed boqol halkii baabur soddon iyo afar kun iyo sideed boqol nin oo oo ganacsato eh oo bay buuraka bay xamar muqdisho jooga oo bakaaro rooga iyo haroori oo aligami aligami la rabo Ee, adiga ee, maxaa kuu saarnaa ee, tan kale qaabkii dabku u dhacay oo gubashadu ay u dhacday bal sharaxaad ka bixi iyo halka lagu gubay
baabuurka shalay ee, shalay galabtii ee, tobani kowsa iyo hagalaan teleefanadii walmalahayna ma shaqeeyana hal baabura marka ee, rumoorka ka gudoomi hal baabur waba rumoorsha gudoomi marka ay santo baabuurka la socdo iyaga inkooyi war baabuurkii meel buundada iyo buuraka dhaxdiyo iyaga gudoomay baabuurkaas xamaalada shaahan tanadaaban are hee saacadoon hanin waaye ee, waqtiga dhammaadi biliraabtaas inkooyana marka baabuurka meelidaskiyaalo isdhaafaarnay haye
marka baabuur lamaado hadana oo raron iyo hadana kooy oo usana la socdi ee saaxiibka imado hal meelaas baabur baabur isroogan marka baabuurta iyo meel roogada marka baabureedi iyo dadki baabuurta saxan dadki baabureedi oo da- darawaliinta la jiraan marka mayba dhiiday iyo baabuurta roogada meel baabuurta dhow iyo qaraha kadhi oo etoobiyaanka rooga haye ciidamada etoobiyaanka oo dareeraan garax ka dhigi ciidamada etoobiyaanka garax hooba ka dhigi marka baawur taas aan seedeen lamada baawur lika xanaageena baasuuki ku dhaweenaa sida etoobiyaanka ciidanka etoobiyaanka sa toos aan gubeen iyo waa ka xanaageena ida lamada baawurba baasuuki ku dhawaana mooshiini artirida kala ku dhawaana mooshiini kulay iyo gubidaayna og ayna aragnoon dadka baawurka lahayn haroorana magaalada hagaleen
waayahay marka ee, ma isku daydeen inaad la hadashaan oo tidhaahdaan dad rayid oo waddada marayaan nahay ciidan ma niine yaana la gubi
seeni ha seeni saldhig saldhig booliska seeni dhanba seeni saldhig ciidanka oo militariga seeni dadka sama afgordaasan noolu warma baawurtan gubidaasan badbaadino onka seene hadda noolu warma baawurtile badbaadino iyo hantada saaran damyaane noolu warma warni bilkuliyan walban inkubada waaye dadki oo ciidanka miilahoogi iyo dadki oo saldhigahoogi walban inkubada waaye miilan maseeda korn walmas inkubada kornunara goorna fal ku dhacay marka oo la gubay baabuurta baabuurta afar saa i wala jira maraayta afar saa waa dhaban amase afar saa juusa meelahaas ahayd yaa la gubay oo oo- oo goormea
oo maanta geedi geedi oo oo jimaale eh, geedi jimaale eh.
waayahay marka een, taliska amisom ama ciidamada etoobiya ee baydhabo kale iyo xataa kuwa muqdisho ama santa xamar ma la xiriirteen
maya waxaan mugdi aan buuri lahadini waxaan buuri dhigtaan waxaan kan telefoonka maxay man magordaan waxaan leeyahay in hariira hadda hoos walan qabul korna ilaa Mu- muqdisho gaarsiya ilaa baydhabo gaarsiya nimankan oo hadda baawarka hor sugo salaan la hadalo baawarka la intanaysan oo anti shicib leeyahay badaa'ad magaalada la hawada sheega waayahay aan arag walku qodoba male wali sheegan male haddana ciidamadii Itoobiyaanka hana buryeena qobon baawarka aan gurmanay una walkuna shicib ahaan aseeni ha qofsan ha kanagan ha kanagan baawarkii uga argaa fiiriyaan waqtadii meesha dagaala ka baxay miya etoobiyaanka dagaala ku qabsaday meesha
maya maya qaraha leekadhi qaraha leekadhi iyo magaalada bahayana hoomay oo korkokoyti oo iyo qaraha webi iyo korkokoyti iyo qaraha gaasakadhi me baawursan baw iyo qaraha kadhi me baawursan kuna qaraha bukadhi iyo na dareerana baawurtile isagana baawurtile gude lamada baawur ana tare os baar surun iyo iyo na dabtadaarana gude wali ku gude mooshine laakiin ogaan laaragno ganacsade axmed xaaji ibraahim saaldo oo ah milkiilaha hantidii saarnayd laba gaari oo baabuurta xamuulka ah oo maanta ciidamada etoobiya ay ku gubeen agagaarka burakaba sida ay ku doodayaan ganacsadahan iyo milkiilaha mid ka mida gaadiidkaasi la gubay